bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafaylah weybaha ka dhawaadasana qodobada warkaana hiraabnama idaacadda reediyo baydhabo ahaanshaan ka door koron magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo geedka doorasho ku bilaawda doonta iyo amniga oo eedlan adkeeya dowladda federaalk soomaaliya oo ku jawaab kubiidii warbixintii guddiga midooda afrika ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh oo markale farigeli khilaafka guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi magaalada muqdisho muqdisho kiisaska cudurka corona oo sii kororahayta musharaxiinta xildhibaanada gobolada waqooyi oo taageeriha guddiga doorashada ee uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble akhbaaraadka banaanka dhegeystayaal hiraabnimaad un radio baydhabo shanghai tv baan ka door korona sacuudiga oo ka dhawaagay go-aano cusub oo ku saabsan covid tumiyo sagaal iyo dadka dhimadii duqeymo ku dhihi afghanistan hiraabfayle dhegeystayaal waybwa hiraabnima isniin oo taariikhdan ayaata kowda bilo siyeedaad lamada kun labaatiyo kow kantaasi waxaana qodobadii warkaana hiraabnimo idaacadda radio baydhabo haanshaanka door koronay haddana dhegeystayaal warkii oo faahfaahsan hiraabfayle dhegeystayaal magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa geeka weyba ku bilaawdahayta doorashada xildhibaanada agalka sare ee qeybta kuseedasa deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shalay ayaa guddiga doorashooyinka koonfur galbeed weybahayo diiwaangelina tuman xubnood oo ku tartamhay shan ku mid eh kuraasta agalka sare weybana ku jira saddex bilaamood oo ka tartamhay kuraasta agalka sare magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa geeka weyba lanka dareerahay lagu dareemahaya qabanqaabada doorashada weybana xubnaha tartamahay iyo marka hore khudbadiyo ku horjeediyi doonana xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kadibna iyo bilaawda doonta codbixinta kulanka lakadooradaaha iyoya qaar ku mid a xildhibaanada agalka sare ee magaalada baydhabo ayaa weyba gobro ku ahaa hubno gobro ku noqdo doone hubno ku tirsan guddiga doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal iyo mas-uuliyiin kale ciidamada ammaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo haan ku tirsan amisom ayaa geeka si weyn aan ku qeyb qaado doona sugidda amniga magaalada baydhabo gaar ahaan goobta ayaa ku dhiyi doonta doorashada agalka sare tobanka hubnood oo geeka ka tartami doona shanta kursi ee xildhibaanada agalka sare ee doorashadii ku dhiyi doonta magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tahanaas oo shalay qaadi shahaadada musharaxiinta yaha magaciidio weybaayo shalayna kow aadan cabdinaasir maxamed maxamed aadan cabdinaasir aadan cabdinaasir maxamed oo la tartami doona maxamed xasan aadan lama dhegta xuseen maxamed daahir oo la tartami doona xasan maxamed nuur saddex zamzam ibraahim cali oo la tartami doonta shariifa haaji cusmaan ibraahim afar maxamuud maxamed cabdinuur garabey oo isaguna la tartami doona nuur baabul cadow shan ayaan aadan cabdulaahi oo la tartami doonta farxiya nuur aadan maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weyba la rajeeyahay in isu noqdo maamulkii labaad ee bilaawa doorashada xildhibaanada agalka sare iyada oo maamulada kale ee dalkaase weli an muugna hanoho doorashada bilaawo kor hadda dowladda soomaaliya ayaa ku jawaabtiyey warbixin dhowaanyaha saartii guddiga midooda afrika wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si rasmi weyba uusan ku jawaabay warbixin dhowaan ayo diyaariyan guddi qiimeyn oo ka socda midooda afrika oo ku saabsanayti mustaqbalka howlgalka amisom ee soomaaliya warbixintaas ayaa ka taliyaasi in afar qaab midshows weeladhada howlgalka amisom weli ku dambeeya disembar lamada kun labaatiyo kowka anaas oo shalhay ingusa noqda howlgalka iyo si wada jir aan fuliyan midooda afrika iyo qaramada midoobay in dib habeyn iyo wala iska bedel laka sameeya howlgalka hata jar ee amisom iyo in ciidamada ka socda wadamada bariga africa ee la sheena soomaaliya iyo in amisom gebi ahaanba kubadda dalka wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud bixi yaweyba usa sheegay in warbixintaas si walwada tashi ah lankulo samayna dowladda soomaaliya islamarkaasayna ya-ata ta walba aan ku jarna amaanan qusayno dowladda federaalk soomaaliya wali wararee dhegeystayaal kor warbintaasi korjeesatay dowladda federaalk soomaaliya wararkan iyo barnaamijyadana demba ayahaasiin ka gudbiyi doon haddii ee bunaraalo ku nagda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa faragelay khilaafka guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa haweynbaa uusa markale la kulamay gudoomiyaha agalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi haashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar oo se ku sugaya hala heshiis iyo ku-eyin oo ka eedan khilaafka doorashada guddoonka guddoomiyaha doorashada gobolada waqooyi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa lamada dhinac ka canaanadii inse aan qaadana mas-uuliyadda ee mas-uuliyadda saaran si lanqabada doorasho lakuwada la kuwada kalsoon wayba usahajeediyay iyagana si deg dega hal an ku deeraan guddoomiyaha cabdi haashe cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wayba usa ka codsay in la siiyo muddo hal maalin codsiga oo ra-iisul wasaaraha usa gebi ahaanba ku aqbalay muqdisho kiisaska cudurka coronavirus oo sii kororahaya wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa waybaya sheegtay in kiisaska cudurka koronaha noqdeen haano sii korori lamadii toddobaad ee laha dhaafay tirada labaatan afartii saah ee aan ka dambeeytay laku helayo covid toban iyo sagaal guud ahaana wadanka waa konton iyo saddex qof gobolka banaadir ayaa laku helay soddon iyo kow qof meelo puntland laku helay toban iyo todoba qof jubbaland iyo dhinisha laku helay saddex qof galmudug iyo laku helay lama qof tirada nose bilaan iyo migal iyo wayba ku ahaa labaatan iyo sagaal qof meelo bilaan ku eta soddon iyo labaatan iyo afar qof dhimashada bogsashada amase dadka ku caafimaadi waa soddon iyo afar qof dhimashada gobolka banaadir waa lama galmudug waa hal tirada guud ee laku helay covid toban iyo sagaal wadanka waa toban iyo shan kun afar boqol konton iyo li qof meelaha dadka ku caafimaadi wadanka oo dhan yeeta todoba boqol todoba kun shan boqol lixd iyo todoba qof dhimashada guud ee wadanka waa sideed boqol toban iyo seddex qof weli warkii hiraamnama ee reediyo baydhabo ayaa dhegeystayaal si toosa aan la socotaan musharaxiinta xildhibaanada gobolada waqooyiha oo taageeri guddiga doorashada ee uusi magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble musharaxiinta aan tartamaha ay ku raastay xildhibaanada iyo sanatarada gobolada waqooyi iyo taageeri shaqada guddiga doorashooyinka ee uuse magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble musharaxiinta oo kulanku weedhaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa bogaadi doorka hogaamineed ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sidoo kale way baahayo dalbadana in la bilaabo doorashada agalka sare iyo tan golaha shacabka ah ee gobolada waqooyi iyagoo oo cee iyagoo oo caddeey in diyaarangay in tartanka doorashada ku qeyb galan iyagoo oo codsaday in doorashada lan curyaamina lanin curyaamina shakhsiyaad qasbalyaal ah oo tirayare kulanka musharaxiinta xildhibaanada iyo sanatarada gobolada waqooyi ayaa wayba gobro ku hayay siyaasiyiin odayaal dhagan dhalinyaro bilaan iyo qeybaha shalgadiisan ee bulshada gobolada waqooyi kujeeda kusoo caasimada dalka ee muqdisho toddobaadkii lahadhaafi ayaa afartan xildhibaan oo ah kujeeda gobolada waqooyi ee somalilan sidoo kale taayarow taayarsan ra-iisul wasaare dadaalada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee hirgelinta doorashada qaranka wayba xusid mudana xubnaha taageeri ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inga hogaamiyeen musharaxiin ku tirsan garabkii guddoomiyihii hore ee agalka sare abdi haashi anarose guddoomiyaha agalka sare abdi haashi cabdulaahi meelo warka hiraamnama dhegeystayaal kaloo socotaagna weyba idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaraadka banaanka sacuudiga ayaa ka dhawaagay go-aano cusub oo ku saabsan covid toban iyo sagaal dikreeto hafsaartii xukuumadda sacuudiga ayaa laka sheegay in laku bilaawo geeka waajib ya-ata in dadka galow dukaanada iyo goobaha ganacsi ama isticmaalow baabuurta dadweynaha iyo ka tallaalayin viruska corona wasaaradda arrimaha gudaha ebayba sheegtay in tallaalka uusa shardi iyo adeegsiga goobahaas guud ahaan goboladaha dalka oo dhan sacuudigu wayba sidoo kale use hadda sheegay in la ogolaado doona in dalka galan dadka shisheeyaha haddiise iyo tallaala iyo haddiise iyo tallaalajin iyo haddana wadadan shahaado muujiyaase in yogu tallaal buu ku qaaden covid tumiyo sagaal iyo sidoo kale warqadaha baahitaanka ama baadhitaanka oo ah in qofkaasi wala coronavirus eba uusan qabna dad kudhimadii duqeyn kudhiidii afghanistan onkii yaraan shan qof oo rayde lama kumid ah ciyaal iyin iyo ku dhimatay wabiye ka habsadii baabuur taxi oo la socday ku socday gobolka kandhadha ee koonfurta dalkaasi inkastoo inkastoo daalibaan warkaasi beenadi afhayeenka booliska gobolka jamaal naasir bargazayzi ayaa haweybah use ka eedeeyey ururka daalibaan inyo ku dambeeyeen weerarkaasi naxdinta lahay oo ciyaarka dadka dhimaday qeybku iyin warkii dhegaystayaal hiraabnamaadun radio baydhabo ee beledka baydhabaysin ku dhegaystaaseen antayaniinkaagii saciid yahajeedyay borowa farsamey qeybta dambe ee warka amanaala